meesha laado harmaayo iyo kumusha sababihii qaadku cilladood iyo dagaalkooda weli may dhammaan hargeysa iyo jijiga waxaa ku soo hoobay dad badan way noo sheegay wasiirkii arrimaha gudaha ee jijiga wuu hadlay waa kii sheegay in dhakhaatiirta ay yeelaan dad badanoo dhow iyo soddon qofa qaadkii wuu yibi somalilan wuu soo galay haddaba maxaa dhacay bulshay waxaa dhacay in iminka maanta iyo shalayba ay ummaddu ku sumowday dad badanna ay ku sumaysan yihiin waxaa rumoobay qodobkii ay orommadu ay tidhi waxaannu ku ballanqaadaynaa haddaana dayn weydan inaannu isikii daynno oo aannu qaadka sumayno bulshay waxaan idiin sheegayaa in uu xaaladdaasi xaalad caafimaad iyo xaalad dagaalba ay gashay inta xataa qaadka iska daaya war iska daaya oo iska hubiya oo sun baa lagu daray bahalkii waana xaqiiqa waana yaallaan dadkii meerfi shalay la fadhiyey lix ninoo fadhiyey shan baa soo kicin markaa waxaanu leenahay qolada qaadka soo iibkeenaysaa waa dadka dee hadlayninee bal wax hagaagsan haddaa wax soo iibkeenaysaan war waxaa hubtaan keena aad iyo aad baan u xanuunsaday marka anigu dadka waxaan uga digaynaa in qaadkan la iska daayo oo la joojiyo dalka iyo dadkaba laga qabto yaa haa hayaay waxaan kuu sumoomay mooyaane waxaan kuuli waan ku xanuunsanoo feerahay iyo dhulkaas o dhan baan xanuunay imka agdayo yaa wadnaha iyo dhulkaas o dhan gebigiisaba dhagtaas ku guraya